maamulka mu'asasada magaalada kismaayo ayaa waxay bilaabeen in ay kasoo aruuriyaan kutubta ku dayacan qaybo ka mid ah magaalada kismaayo waxayna hadda ay dhismaheedu ka wadaan in ay ka hirgeliyaan duleedka magaalada kismaayo xarun lagu dayactiri doono kitaabka qur-aanka kariimka sheekh bashiir cabdiqani oo ka mid ah mas-uuliyiinta hawshan gacanta ku haya ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in la dhowro kitaabka qur-aanka nin walba sida u qiimeeyo iyo ilaahay u qiimeynhayaa ruuxa jeclaadaa ilaahay buu jeclaaday ruuxa karaameeyaa ilaahay buu karaameeyey ruuxa sharifa ilaahay buu sharifay allana wuxuu leeyahay waxaa tidhaahaa qul in kuntum tuxibuuna allah allah haddaad jeceshihiin fattabicuunii isoo raaca ilaahay baa idin jeclaanhaya jacaylka ilaahayna muxuu yahay markii lasoo dabdiyo lasoo koobo min kuli maa yuxibuhu llahu wayardaa wax kasta uu jecel yahay raallina uu ka yahay alla wuxuu jecel yahay kitaabkiisa qur'aanka dadka karaameeya yuu jecel yahay waxaan arkaynaa maanta waxaan soo anu u caqliyey waxaan u caqliyey qur'aanka oo gal la sudho meel korana la saaro allaahuma waktigii noocaa la samayn jiray hawadu way dararsaneed dhulkuna wuu dararsanaa roobku muna kala go-aynin allahuma maanta waxaa yaraaday waxaa yaraaday xurmadii qur'aanka loo qabaa yaraatay allahuma ruuxa waxaan u caqliyey culimada xufaada ah oo meel gooniya lagu karaameeyo oo dadka laga sooco culimada maanta markay ilaahay tugto aroortii roobka uu da-ahayo jasadka ma ahayna waxa maaragtay la karaameynhayo kalaamka ilaahay ay ammaanada ay xambaarsan yihiin maanta waxaa weeye waxaa yaraatay ixtiraamkii qur-aanka kariimkaa yaa yaraatay maamulaha mu'asasada abuubakar sadiiq cabdulaahi mahdi cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta u istaagay aruurinta kutubka islamarkaasna gacanta ku haya dhismaha xarunta cusub ayaa wuxuu bulshadu ka codsaday in la keeno goobta lagu dayactiri doono qur-aanka kariimka waxaan joognaa markasulfurqaan litacdiimi alqur'aani alkariim ee ku yaala magaalada tankismaayo khaasatan wuxuu ku yaalaa xarunta agoonta abuubakar sadiiq labo markaskan alfurqaan aan u magac darnay baahiyada aan u aas-aasnay waxay tahay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala dayacan markaan aragnay meel weliba ku dayacan haddii ahleed masaajidii madaaristii guryihii goobayaashii ganacsiga meel weliba in loor lagu riday siday arkaysaanba loorashan hadda meesha yaalla waxaan ka soo qaadnay xaafadaha madaaristii yaan ka soo qaadnay loorashiiba in lagu guray iyo meel hoos la dhiga waxaa la dul saaraya alaabtii alwaaxyadii iyo qashamadii kale la dul saaraya ilahayna wuxuu leeyahy waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa lquluub annagoo ah markasulfurqaan waxaan u istaagnay inaan insha allahu tacala kitaabkaas ilaahay kor u qaadno ilaahay baa kor u qaaday annagana waa inaan kor u qaadnaa toddobadii bishan labaad ayaan waxaan bilownay dhagax dhigii ugu horeeyey ee gurigii loo dhisayay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala meeshuu marayana waad aragtaan maantadan hadda idinla hadlayn wuxuu marayaa salaaxmadaas arkaysaan fundiyaasha maanta ay salaxayaan ayuu maraya halkaas waxaa soo gaarsiiyey shacabka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah dhammaan marka waxaan ugu baaqaynaa dadkan degan magaalada tankismaayo hadday ahaan lahayd xaafad waxaan go-aan noo ah inaan hawshaas u istaagno waxaan ugu baaqaynaa dadka insha allahu tacaala wax allaal wuxuu haya kutub dayacan inay xaruntan alfurqaan ay keenaan ee ku taalo xaafadda calanley aaga baar caleen